agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada kismaayo farxaan maxamuud faarax oo xafiiskiisa shir jaraa'id ku qabtay ayaa ka hadlay ololaha nadaafadeed oo maalmihii lasoo dhaafay dowladda hoose ee degmada kismaayo ay ka waday laamiyada cusub ee dhowaan markaasi dhismahooda lasoo gebagabeeyey agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ayaana bulshada ku nool magaalada kismaayo ugu baaqay in ay markaasi isgeliyaan lahaansho haddaba gudoomiyaha arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada kismaayo farxaan maxamuud faarax oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi meeshaan waxaan ka soo gudbinayaa fariin ku aadan bulshada reer kismaayo ee bulshada reer kismaayo ma ilaashadaan ee hantida guud oo bulshada ka dhexeyso ee sidaa wada ogtihiin waxaa jiray ama socdoba oo meel fiican maraayo wadooyinkii oo laamiyadii iyo quruxda badnaa la dhisay ee muxuu ahaa ii sheeg brijnadii loo sameeyey iyo goobihii kale oo baabuurta sida ramboodka oo ay ku kala wareegayeen iyo ama argooyinkii oo taariikhiga ahaa oo kismaayo ee taariikhda ku lahayd sidaa wada aragteen bulshooy run ahaantii in badan waxaan idiin soo gudbinay fariimo ku aadan in laga digtoonaado in la haleeyo meelihii danta guud ahaa dadku waxaa u maleysaa inay waddankaan lahaynba sida u dhaqmayaan waxaan aragnaa dad meelaha brinijka ah ku shubaayo biyihii baastadii wasaqdii sida hadda meeshaan baasta macaan la dhaho oo xagga qacle dhinacan qaybtan canlaaji marka lasoo aado waxay u isticmaalaan qudaarta iyo waxyaalihii muxuu ahaa ii sheeg loogu talagalay in intii meel lagu shubo shirkadda waamo intay iska diiwaangeliyaan ay ku wareejiyaan wax badanna kama bixi lahayn nadaafadda magaaladana way ilaashami lahayd run ahaantii marka maanta ma ogolaaneyno horena usoo sheegnay laga bilaabo berito waxaa howlgelaya tiam fayadhoor ah horena u howlgeli jiray howlgalkaasna waxay ku saabsan yahay cid walbo inay ganaax iskugu jiro ganaax lacageed iyo xarig inay mutaysanayaan ciddii lagu arko falkaas iyakoo ku raad leh ama ku jiro ama gacanta ku hayaan lagu arko si aan wada ognahay maalintii ma sameeyaan inta badan ciladaha habeenkii ay sameeyaan habeenkiina waan shaqaynaynaa maalintii kelima ah kuwa habeenku xaleynayana waan soo qabanayna insha allah dowladda iyadaa ka indha badan intaa marka laga soo tago